at IAM, N-I-K-K-I, S-T-R-O-N-G. This is VOA1, The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efamyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com
dowr wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah labay labaatanka bisha may sanadka labada kun koob iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aan idinku hayno idaacadda waxaa ka mid a barnaamijka madasha dhallinyarada oon toddobaadkan ku eegi doono tartan ciyaareed oo dhallinyaro lagu soo gabagabeeyey magaalada beledweyne marka waxaan ugu soo dhammaa siyaab sameyl ujeedkaan kalen tartankan wuxuu ahay isdhexgal in dhallinyarada aan ku dhiirigelinno in ay dhallinyaradu aynan ku mashqulin arrimahan ka jiro waddanka hadda wacyiga jiro sida siyaasadda iyo maalkii muqaadaraadka socdo sida tahriibka inuu moraalkooda uu dhallinyaradu u jeesto halkaas ciyaaridii iyo kaalimihii heesaha ayaanan barnaamijka ka marnayn balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
israel iyo xamaas ayaa labaduba sheegtay guul jimcihii kadib markii dhinacyadu ay soo afjareen kooiyo toban maalmood oo dagaal ah laakiin saraakiisha samafalka ayaa ka digay in waxyeelada gaza ay qaadanayso in sannado dib loo dhiso kadib markii ay ka shaqeeyeen daaha gadaashiisa maalmo si ay u gaareen xabad joojin ayaa aqalka cad waxa uu sheegay in washington ay ka heshay ballanqaad dhinacyada ay khusayso in ay ka go-an tahay xabad joojinta markii falastiiniyiinta israa'iiliyiintu ay bilaabeen inay qiimeeyaan baaxadda khasaaraha mid ka mid a dadka reer gaza ayaa sheegay in xaafadiisa ay u ag tahay meel sunaami uu ka dhacay oo kale waxa uu isweydiiyey sida uu adduunku isugu yeeri karayo ilbaxnimo inay ka jirto iyadoo gazana ay sidan tahay sidaasi waxaa yidhi abuu cali oo weydiiyey dadka isagoo ag taagan burburka dhisme ka kooban afar iyo toban dabaq dowladda maraykanka ayaa sheegtay inaysan diyaar u ahayn inay shaaciso inuu dhintay hogaamiyaha kooxda boko xaraam ee dalka nigeria inkastoo ay jiraan warar sheegaya inuu dhintay afhayeen u hadlaya guddiga amniga qaranka u qaabilsan aqalka cad ee maraykanka ayaa jimcihii shalay u sheegay v o e da in dowladda maraykanka aanay weli si madax bannaan u xaqiijin dhimashada hogaamiyaha boko xaraam abubakar sheikhu afhayeenka ayaa v o eda u sheegay in dowladda maraykanka ay sii wadi doonto la socoshada warkan islamarkaana ay isha ku hayn doonto wixii ka soo baxa dhimashada hogaamiyaha boko xaraam ee nigeria abubakar sheikhu ayaa ugu horeyn lagu shaaciyey baraha bulshada wararkaasi oo sheegayay inuu isaga gacantiisa isku dilay kadib markii ay maleeshiyaadka daacish ka awood bateen kooxdii uu hogaaminayey ee boko xaraam taas oo gacansaar la leh alqaacida warkii dunida ayaad dhegaysateen haatanna ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa baladweyne noogu soo diyaariyey xuseen xasan dhaqane
degeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaad walba xiliyadan aad dhegaysataan barnaamijka oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada beledweyne waxaan kusoo qaadan doonaa tartamo lagu dhiirigelinayo islamarkaana dhallinyarada isdhexgal lagu sameynayo oo bishii ramadaan iyo bilihii ka horreeyay lagu qabtay magaalada beledweyne dhallinyarada ayaa waxay isku dayayaan in ciyaaraha kubadda cagta ay kaga mashquulaan isticmaalka muqaadaraadka iyo fadhi kudirirka barnaamijka waxaa toddobaadkan marti igu ah cali maxamed cabdi guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta gobolka hiiraan maxamed shaafici axmed kabtanka kooxda xaafadda kooshin maxamuud cilmi maxamed qabiir hore oo dhinaca isboortiska iyo bashiir cali maxamuud oo ka shaqeeya horumarka isboortiska gobolka hiiraan marka hore cali maxamed cabdi guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta gobolka hiiraan ayaa waxa uu si kooban u sharaxayaa marxaladaha uu ku sugan yahay isboortiska gobolka hiiraan
maasha allah waa mahadsantahay idaacadda weyne v o a waa ku dhowhay intaas waxaa dheerinay oo tartamo badanaan qabannay waa jiraa oo ramadaanka ka horreeyey iyo dhow ahaa tartanka ramadaanku inaan malayna xitaa oo ku soo aaday mid dambo laba maran laba dhinacan ku kala qabannay laba xaafad mid horta waaba socon waayey laakiin midka dambaa socday wuxuuna ku soo dhammaaday si habsamee waxaana ka qayb kale naadiyaashii magaalada markaas ka dhisnaay oo garoonka coska ay garoon yar oo foostar ah oo mahan garoon weyn marka waxaan ugu talagalnay in bisha ramadaana barakaysan aan dadka ku dhiirigelino tartanka wuxuu kusoo dhammaatay siyaabsama leh finaalkana waxaa iskugu yimid naadi ka socda xaafadda kooshin iyo naadi ka socda xaafadda baalkii buundaweyn ee oktoobar waxaana koobka ku raacay si nadiifa oo ku qaatay guusha naadiga ka socday xaafadda buundaweyn ee oktoobar markan wuxuu noogu soo dhammaatay siyaabsamale ujeedka aan kaleyn tartankan wuxuu ahay isdhexgal in dhallinyarada aan ku dhiirigelino in ay dhallinyaradu aynan ku mashquulin arrimahan ka jira waddanka hadda wacyiga jiro sida siyaasadda iyo maalkii muqaadaraadka socdo tahriibka inuu muraalkooda uu dhallinyaradu u jeesto halkaas si ay u noqoto meel ama mugle ama niman ku mashquulsan sbortiska annagan ujeedkan wuxuu ahaa inaan isdhexgal aan ku subinno maadaama magaaladii ay tahay magaalo weyn oo gobolka hiiraan marka la degmada beledweyne ugu weyn tahay degmadan ay afar xaafadoo muhiim ay tahay naadiyaal badan ay ka dhisan yihiin markana ujeedkeenu wuxuu ahaa inaan dhallinyarada ku dhiirigelinno isdhexgalka iyo nabaddan ay ka dhinaca ka qaataan
waa mahadsan tahay maxamed shaafici waxaa tahay kabtanka xaafadda kooshin dabcan tartankiina waa ka qayb gashay markaa fiiriso tartanka sida u dhacay iyo dhallinyaradii ka qayb qaadanaysay siday diyaarka ugu ahaayeen inay tartankaasi dheelaan tartanka aada u wanaagsanay waa un kolleyta baahidii inta badan tartanka uu leeyahay gobolka muusan helin laakiin maamulka hadday shaqeeyo uu gudoomiyaha xiriirka sbortiska cali maxamed raaxooy xooga intaas asiga xataa uu soo dadaalay uu meeshaas u keenay waxay ka mid tahay koleytaba isdhexgalka marka waxaan aad iyo aad ugu soo dhaweynayaa inkastoo baahi sborts oo gobolku aad uga jirto weli meeshii la ramaysan gaarsiisan laakiin inta yareedo hadda ay jirtay si aad iyo aad wax noogu dhammaadeen waan soo dhaweyneynaa hadduu alledma intaan inka badanoo u baahana
bashiir muhiimadda ay leedahay in dhallinyarada loo qabto tartan kubadda cagta oo isdhexgalkooda looga shaqaynayo sbortiska horta markii la yiraahdo magaalada beledweyn ama gobolka hiiraan aad ayuu u liidaa sababtoo ah wasaaradda sbortiska ee hirshabelle markii la yiraahdo maba ka war haysa warta inana beledweyne sborts ka jiray in kaleeto sababtoo meel waxay ku kooban tahay magaalada johor oo keliya wax walbana wasiirka ayaa intaas lagu eedaynayaa xiriirka soomaaliya markii la yiraane gobolka hiiraan waxaa u malaysaa culaysyo badan xigta uu ka saaran yahay saasay ta hadda dhallinyarada beledweyne ayagaa isxilqaamo ayagaa wixii isku dardarsado karaankooga ayagaa wato ayagaa markii waxay ka gaaraan qabtaan saasay tahayna sboortiskii weli way soo nooleeyaan waana lagu ammaanayaa dhallinyarada iyo gudoomiyahooda aad ayaana loogu ammaanayaa saasay tahay laakiin weli dad oo maamul ama xiriir oo garab taagan lama hayo
waa mahadsan tahay maxamuud dhallinyarada ku nool gobolka hiiraan ma yihiin kuwa sbortiska aada u xiisee mise wuxuu waxay yihiin maadaama gobol gobol dadka ay u kala baxeen gobol ahaan inay u qiimayaan moogay wax dana kama lahan oo ku mahadsantaay su-aashaada ah haa waa kuwa aad u xiiseeyo gobol ahaan weliba anaga gobolka hiiraan markaan siinahay waa dad aad u jecel sbortiga tusaale hadda waxaa lasoo qabtay koobab fara badan waxaa u dambeeyey kii bisha barkaysa ramadaan waxaa ka horeeyey mid jaamacadaha waxaa kasii horeeyey mid xaafada afarta xaafad loo qabtay gudoomiyaha ku ammaanaa gudoomiya calishaal inuu dadaal fara badan sameeyey waxaan aad iyo aad ugu cabanaynaa haddii aan ahay qabiiladii hore sboortiga ama dhalkii sboortiga aan ka mid ahay in maaragtay aysan ka warhayninba wax maamul ah oo xiriir sboorti oo heer federaal ama heer hirshabelle maamul goboleed ila waxba kaga warhayn inay iga soo xilqaamaan ama xaafadii ay iska aruuriyaan ama jaamacadihii ay iga biiga iska bixiyaan saas ardadii maaragtay ay ku helaan inkays haddana hadday dhaawac ama ay wax gaaraan xataa ay moral makaa laabayo waxaa kaloo dhacday in ay dhalinyaro ree hiiraan ah oo qabarada sboorta in isxilqaamen ay dhigaan garoonka weyn ee laqay stadium roog macmil ah ilaa lacag labaatan kun ku dhow ay iska aruuriyaan ay rabaan ay wax ku qabtaan way jecelyihin dhalinyarada laakiin dhalinyaro aan maamul ama dhan sboort aan daba taagnayn waxba keligood ma qaban karaan marka mar kasta jawaabta waxay tahay inay sboortiga dhalinyarada hiiraan sboortiga inay yihiin dad u taagan sboortiga jecel sboortiga ay la yihiin dad garab istaago bishii ramadaan oo kaleeto waxaad arkaysaa garoonkii buux dhaafay garoon yaro oo iska ah asigoo kii yaraayo posterka ahay uu buuxo waxaa kaloo jiray garoonkii tartankii ka horeeyey garoomada waxay dhaqaal dara darteeda waxaa la sameeyey dhalinyarada gelaysa in la yiri lacag laga qaado dhalinyaradii ma haystaan lacag ku galaan garoonkii dadkii maamulka u qabana gudoomiya u hore in lacag ma haysto qof maamul ku soo baxay oo wax iska qaabila ma jiro fanaanadihii iyo waxyaabihii xaafadaha la imaanaya oo ku amanaystay kabtanka hadda uu sheegay kooshin wixoogaa la imaaday marka haddii intaasay jirin maysan ka qaybgeli lahayn maysan tegi lahayn goobna ma qabsoomi lahayn marka waxaan codsanaynaa anagoo kaga faa'idaysana v o jaaniska maanta ina siisay in laga warqabo isboortiga gobolka hiiraan waa maadsantahay cali sidaad sheegtay tartamadan dhallinyarada ayagaa is abaabulaya kan guud ahaan waxaad tihiin inaad maamushaan oo keliya adinkoona taageero ka helin xiriirkii soomaaliya mar haddii aadan wax taageeraah ka helin xiriirka soomaaliya sidee bay kula tahay haddaad noo sharaxdo sida wax loo wadi karo sboortisna uu kusii shaqayn karo wallaahi waa waa arrin la yaab leh sababtoo waad dareemi kartaa culayska ka jira markii loo sboortisa la qabanaa wuxuuna noqonaa wax mar kasto amnigiiaa ka mid waxaa ka mid noqonaa naadigii markaas inaad agabkoodu dhammaystiri karto waxaa ka mid noqonaa in rafiriigii markaas ku shaqayna xitaa rafiriyaasha annaga hadda wax badan waxaa jiraan qabyo kana oo naloo qaban waxaa ka mid eh tababarnimada tababaro nalooma tababarin waxaana tababaro dhamaba haynabo intaas waxaa dheeri xariir kubadda cagta gobolahaan haa mid rafiriyaha naloo qabto mid koojaho ama tababaraha loo qabto ama mid dhiirigelinahoo kabtanyaasha loo qabto ma hayno ma hayno wax ku salaysan boo la dhahaba xiriir kubadda cagta ee soomaaliyeed sababta waxaa qiyaasi kartaa hadda maalinkii tartankaan qabanaynay ee naadiyaashii sareed ahaay sideed ahaay waxaa ka dhacay garoonka waxaa ka dhacay shaqaaqo ilaahay ogyahay oo ilaah un dad ku badbaadiyey saddex qof baa ku dhintaane xitaa nagumla tacsiin xiriir kubadda cagta soomaaliyeed saas wax u dhaceen tacsiinyaasaan wadnaa nalama dhihinba nalama soo xiriirin marka xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed waxaan qaasi karna inay ku egyihiinba maraadir iyo gobolladay danka leeyihiinba sababta hadda jowhar oo kaleeto tartanay ka qabteen ayagoo u soo maraa hirshabeel hirshabeel jowhar bes maaha marka hore waxaan ku ballannay in labada gobol ee waxu qabtaan hiiraan iyo shabeellada dhex haddana waxay ku ekaadeen jowhar xitaa heer waxay gaareen xitaa xafiisu furaan agabku dhammaystiraan baabuurkii ay ku shaqaynaan oo ahay minambaski oo lagu qaadaa ciyaartoyda ay siiyaan annakana ilaa hadda hal xaba ay noo qabteen ma leh waxaana dheeriyo kaas hadda annaka tartanka aan qabanno waxaan ku qabanaa dhallinyarada jeebkooda gobolka hiiraan dadka gobolka dad waxaa ahay dad isboortis ku carbiyeysan jeebkoodaana ka taakulaynahoo dhallinyaradan marnaa iyo dadka ganacsatada iyo dadkan aqoon-yahanada gobolka joogo saastaa xitaa maamul gobolka hiiraan maamul wax carbiyeysan maan sboortiska iyo dhallinyaradu waxay tahay mana fahansanaba inay dhallinyaradu mustaqbalkii aayihii wadanka ama aayihii gobolka ay tahay mama fahansanaba mana ku garab istaagaan maamulka wax kastaa u sheegta xaba kuma qabanayo wuxuu ku leeyahay waa imaana ama waa suubinaa maamul xitaa na garab taagan ma leh mid hirshabeellea noqotaa iyo mid gobolka hiiraan noqotaa iyo mid degmada beldey noqotaana ma jiro marka tartamagaan qabanno tartankaan qabanoo kale sareedii ciyaaryahanadii qaadeeyey kaalintii koowaad iyo labaadba lagama farxin dayaxiise ay u kala hayeen oo maleynaa iftiin waxa wataakee waxaa labahay kii iskuulka u qaaday iskuul waa moraalka ardada iskuulladiiaan dhiirigelinay gobolka siddeed iyo toban iskuulaa ka dhisan oo dugsi sare si nadiifa ku dheelen si waxay kusoo dhammaatay alxamdulilah oon wax dhibaato aan lahayn haddana saas taa iskuulkii qaaday iyo kii labaad galay moraalkooda lama dhisin oo waxna garab istaaga ma jiraan dhallinyaradii iyo aqoon-yahanadii iyo ganacsada waxaan ka aruurna waxay ku eegyihin wax albiitarihii iyo ninka amniga kaaga shaqaynaya oo qaadanaa maogi waxay taa lagu dhiirigeli kara maahan ninka markaas qoob qaaday iyo kii gooldhalin qaaday tababari ugu fiicnaay kooxda ugu fiicneed ma lahaayo dhiirgelin waxaan ku siino
okay waa mahadsantahay bashiir haddii dhallinyarada taageero aysan helin maxaa diidaya in maadaama xirfaddan ay tahay sboortiska xirfadooda oo aad ay u xiisanayaan in ayaga ay isku tashadaan wixii ay qaban karaan ay qabtaan si howsha inta laga helayo waxa aad tabanaysaan in howsha ay sii socoto bismillaah taas horta haddaan ka jawaabo waxaa diidaya dhallinyarada sboortiska markay ayaga ciyaarayaan waxay u baahan tahay in ninkaan xirfadiisii kuu keenay adigana inaad ka caawiso wixii agabahu ku dheelaay fankii wixii ku bixilaay saasay tahay horta ninka dhallinyarada markuu banooni dheelay intuu banoonigu ku jiro oo xirfadaas uu haysto waa inta yaroo uu baagamuudada yahay uu shaqalaanta yahay dhallinyarada inta badan xirfad ma hayso shaqo markaad tiraad banooniga la dheelaa jeebkaadana keen waxaan ka gelina labada iskuma qabato waayo wax xirfado ma hayaan shaqo ma shaqeeyaan laakiin banooni aladheela markii la yidhaahdo waa xooggiisii iyo xirfadiisii uu ku haayaa wuu dheeli karaa wuu imaan karaa garoonka qalbigaas uu leeyahay markii garoonka markuu yimaaday dhiirigelintii garoonka kale oo ka helilaay lagama yaabo inuu helo taasna waxaa sabab u ah dhan maamul iyo xiriirkii oo u malaysa inana hooyadii soomaaliya waa meesha sboortiska markii la yidhahdo xiriirka soomaaliya ina xoogaa waxaas leedahay meeshaan waaba iloobeenba maxamed shaafici dhallinyar ahaan iyo kan koox ahaan kabtan ahaan maxaa is leedahay sida hadda ay wax u socdaan dhallinyarada haddii taageero ay waayaan ma laga yaabaa in sboortiskii oo dhanba siduu u socday hoosu dhac uu ku yimaado oo dadka ay ka wareegaan waxyaaba kale ay raadsadaan way u badan tahayba sida hadda ku socdaan dhallinyarada qaarkood waayo hadda waxaa arkaysaa dhallinyaro badan oo sboortiska lagu yaqiino oo magaalada famoska ahay inay hadda u badan yihiin waxyaabahan kaleeto oo dhallinyaradan wanaagsanayn waxaa ka mid a in uu dhallinyaradii ay dhanka balwadda ay u barteen dhanka ciidanka qaarkood xataa ay duruuf baahi ay ka raadiyeen maalinkii haddaad tiraahdo muxuu ahaay waana qof dhallinyarada waxa aada uga adag waxaa ka mid ah in aad weydiiso adoo waqtigiisa soo lumiyay inaa haddana tiraahdo wax kaloo agabkaaga oo jeebkaaga la imaaw waa cabdiqani saciid carab gudoomiye xiriirka soomaaliya dadka kaleto maamulka howla shaqeeyo waxaan aad iyo aad uga codsanaynaa in muxuu ahaay aad iyo aad noo garab istaagaan sboortiska gobolka hiiraan waa u hooseeya aad iyo aad u hooseeya marka annagana hadda waxaan sameynaa waxa oo annaga oon aan si bilaasha aan ku shaqeyno heer waxaan gaaroynaa xataa uniformka aan dalbanayno inaan xamar ka dalbanno oo wixii magacii lagu qoraayay heerkaasay naga maraysaa maxamuud maxay tahay kaalinta dadka qurba joogta ah ee gobolkan u dhashay markii horena xirfadda sboortiska aada u xiiseyn jiray
weli waa macsantahay waxaa jirta tallaabo fiican hadda wadaan dhallinyarada qurba joogta ah oo wax la wada ilaa yihiin muddo adii laba sana iyo saddex sana laga joogo waxay isku dayeen inay garoonka roog saaraan oo daadaadu kuu sheegay rajo fiican oo laga qabaa wax garab istaagi lahayn hadda xitaa tobanka kun ay haayaan haddii loo helo in macna dad garab istaago ama wax ku darsado la helo moorale u ahaan lahayd marka ma ka quusanayno mana ka istaagi doon haddaan sboorti ahaan dadkii hore ah ee dadka qurbaha jooga ree hiiraan sboortiga ah markasta u taagihiin markastana u taaganahay waxaa waye waa isku tashanayna insha allah laakiin waxaan rabnaa in xubinta aan ku leenahay sboortiga inagala la siiyo
cali waxaa tiri gobolka shabeellaha dhexe sboortiska waxba u qabtay xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed gobolka hiiraan waxba looma qaban mar haddii hir shabeelle a isku tihiin maxay tahay waxa gaar ka ah oo shabeellaha dhexe loogu qabtay oo hiiraan aan loogu qaban hirshabeelle markii hadda loo fiiriyo waxayda dhanba mas-uuliyaddeeda ama awooddeeda waxay saaran tahay jowhar kama badno laakiin aniga waxaan ku leyna waa xiriir kubaa cagta soomaliya sababta xeer hirshabeelle waa dareensannahaaba dhibka iyo dhibaatada uu leeyahay wax kastana wuxuu ku egyahay jowhar marka cabdiqan xuseen cara maruu noo yimid waxaan ku ballannay in labada gobol la kala qaado oo lix naadoo sare eh lix iyo lix loo soo biyo agabka iyo waxay ku baxaan ayuu ka dhammaystiraan in ayuka ay diiwaangelinaan oo labada naadi xamar ay ka diiwaangasnaanaan xiriir kubadda cagta soomaliya u diiwaangasnaan labada gobol marka waxaa adeertaan oo saan noo galay oo hirshabel wuxuu qabtay waa cabdiqani xuseen carabi oo xisbigiisa la shaqeeyay xiriir kubadda cagta soomaaliyeed ee ma ahan hirshabel lahaan marka waxaa hirshabel jowhar waxay kaalinteeda ku lahayd waa sigeen ee kaalintii gobolka hiiraan oo lahay ayaana ka haynin marka waxaa waaye xiriir kubadda cagta soomaaliyeed labada gobol ayuka ballanqaadka suubiye inay fuliyaan kaas xitaa waxaa dheer xitaa dowladda federaalka soomaaliya gobollo badan waxaa jirta ay martay ay garoomakooda rog saartay waagi waa xascali qarre joogay laba gobolaan jirin oo hirshabelle ay leedahay labada gobol bax la saara ma leh haddana annaga saas tahay qurba joogteena iyo dadka dhallinyarada eh lacag aruuriyaan waxaa jira akoon ku jiro marka waxaa waa dhammaystirkii ayaa naga maqan xitaa qof kasta oo waxaaoon dhiiragelinaa ama ay qusaysa arrimi sboortis inuu xitaa naga caawiyo waa jeclaan lahayn xaggaas garoonka si loo helo rooga macmalka eh marka iyadana kaasna waa codsanaynaa xiriirka kubadda cagta soomaaliyeedna saan qaasayna gobol kuma soo jeedan waxaan leenahay bal markaan nala soo fiiriyaan gobollada hana idiin sinaadaan hadduu ilaah yidhaah okay waa mahadsan tahay bashiir ugu dambeyn maxaa ku biiri lahayd inta saxaabta ay sheegeen
bismillah waxaan ku biiri lahay ugu dambeyn aniga oon kusoo koobi lahay wasaaradda sboortiska ciyaaraha dhallinyarada waxaan ka codsan lahay horta inay dhaliisha ciyaartooyda gobolka hiiraan iyo khaasatan degmada bellaweyn ay ka cabanayaan sboortiska inay u dhagunuglaato cabashadaas dhallinyaradana ay tixgeliso ninka dhallinyarada cabashadiisa haddii dhowr jeer aan la tixgelin wuxuu halis u yahay in wadanka xataa isaga tago marka waxaan ka codsan lahaa wasaaradda sboortiska maadaama hirshabelle horta dhankeedu ay iyada awoodsaas ayna ka jirin laakiin awoodda dhallinyarada ay wax ka sugayaan waa wasaaradda sboortiska dhallinyaradai ciyaaraha soomaaliya marka waxaan ka codsan lahaa in cabashada dhallinyarada kusoo yeerayso inay u dhagnulaato kana jawaabto baahida sboortiska ka jirta magaalada beledweyne
maxamed shaafici annagana waxaan leeyahay ka qaasad ahaan dhallinyarada ree hiiraan inaysan micnaha sidii hadda ay wax u wadaan waxooda ayaga iska wataan ilaa iyo laga soo gaarayo oo laga helaayo maamul fiican oo aada iyo aad u garab istaago in ayagana isku sii tashadaan ee meeshooda kaalintooda aysan ka marnaanin
maxamed dalo waxaan leeyahay baaq dheer oo nujaniskan maad ugu faa'idaysana lacagta yartoo noo taalo rooga ah ninoo dhamaystiraaismacmilka garoonkanoo saraan xaqa ay ree hiiraan leeyihiin oo sboortiga leeyihiin intay dhalinyarada balwad iyo qabiil iyo waxyaabay u laaban lahayd in laga badbaadiyo iyo tahriibka laga badbaadiyo haddana isku tashteen la garab istaago roogaas kasta yaroo haysanana noola dhamaystiro haddii noola wada dhisi kara noola wada dhisi garoonka rooga macmilka noola saaro waa mahadsantahay cali ugu dambeyn maxay tahay fariintaada ciyaartooyda iyo dhallinyarada ee gobolka hiiraan aada rabti inaad u jeediso iyo xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed ciyaartooyda gobolka hiiraan inaan isku tashano saan walba isku tashanayni oo annagaan isgarab qabanno oon baahidayna iyo saan ku socodsiin lahayn sboortis gobolka aan isku garab istaagno iyadoo ciyaartooydaas oo dhowr meel kala joogtay qorba ha joogo ama dalka ha joogo oo ninka reer hiiraan u dhashay inaan isgarab istaagno kaalinta sboortis gobolka oo lahayn aan muujino sababtoo muhiimadda waxaa waaye gobolka hiiraan sboortiskiis waa sarreyn jir weligiisbo inaan kor u sii qaadnaado inuuna hoosu dhicin waa rajaynaa insha allah ka labaad waxaan xiriir kubadda cagta soomaaliyeed u sheegaynaa annaga wax kasto wixii horeu dhacay waaba dhaceen ballaan hadda kadib in xiriirka wixii aan ugu baahannahay ama ku leyna xaqa oo gobolka hiiraan ku leeyahay inay miiskiina noo saaraan gobolladaan la simana annaka doorka gobolka caasimadda banaadir ha noqdo wuxuu caasimadda leedahay xitaa inaan yeelan waa qasab oo ma gaarayn caasimaddu anaga weyntaa la gobol ahaan gobolladaan la simana waxay gobollada leeyihiin inaan helno noqotaa tababaraha tababar in lanoo tababaro albiitarayaasha bahalkii tababarada la siiyo ciyaari kabtanadoo kaleeto kaasna waa codsanayna waxaan kala codsananaa waxaan ka codsanaa wasaaradda dhalinyada ciyaaraha ee dowladda federaalka in ayadana kaalinta aan ku leynaa in la siiyo sababtoo gobollo badan iyo garoomo ku dhistoo jiraa wasiirka hadda jooga weligu wasiirka hadda haya xiriirku dhalinyarada iyo sboortiska inuu asna kaalintiisa oo naga garab qaatan gobolka hiiraan kaalinta uu leeyahay kaasna codsanaynaa barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada beledweyne intaa ayaan ku hakinayaa inta barnaamijkan mid la mid ahan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
waa tahay dhegaystayaal markaana ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaana la socodsiinayaa nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid jamaal aan ku horeyna ee horyaalka sbain ee la liiga ayaa la filayaa in maanta lasoo gebagabeeyo iyadoo kooxaha reaal madrid ama atletic madrid midood ay ku guuleysan karto atletic madrid oo hadda hogaaminaysa laba dhibcoodna ka sarreysa reaal madrid caawo fiidkii ayay booqan doontaa reaal vayadoid haddii ay badiso iyada ayaa xaqiijin doonta waxaana taasi ay ka dhigi doontaa in markii ugu horreysay ee horyaalka sbain ee la liiga ay qaado tan iyo sanadka labada kun afar iyo tobankii haddiise laga badiyo oo reaal madrid ay garaacdo viyareal ama xitaa ay barbardhac keento reaal ayaa sidaasi ku qaadi karta barcelona oo kaalinta saddexaad ku jirta aybaar ayay la ciyaari doontaa ciyaaraha kale reaal sociedad ayaa waxa ay la ballansan tahay kooxda osasuna atletic bilbawn waxay la dheli doontaa elji halka kooxda weska ay martigelin doonto valencia serie aada talyaaniga saddex ciyaarood ayaa caawa dhici doona kalari iyo genoa ayaa fooda isgelin doona karatona iyo fiorentina oo ay ballansan yihiin barma oo u laabatay heerka labaadna samdoria ayay marti u noqon doontaa laakiin axadda birito ah ayay ciyaaraha ugu dambeeya ee horyaalka lagu soo xiri doona ay dhici doonaan waxaana isha lagu hayaa tan dhex mari doonta atalanta iyo milan milan ayaa u baahan inay badiso si ay markii ugu horreysay muddo siddeed sano kadib ugu soo baxdo koobka champions leaga qaaradda yurub laakiin haddii milan laga badiyo oo ay yuventus bolonya garaacdo napolina ka badiso verona waxaa kaalimaha labaad saddexaad iyo afraad kale xiran doona atalanta napoli iyo yuventus milan waxay u baahan tahay xitaa haddii laga badiyo in yuventus ay barbardhac keento ama laga badiyo iyo in napoli laga badiyo waa tahay waanu arki doonaa axadda dhinaca ingiriiska sida talyaaniga si lamid ah waxa ay kooxaha qaar isku haystaan kaalimaha saddexaad iyo afraad ee horyaalka kooxda liverpool ayaa guul u baahan si ay kaalinta afraad ugu dhammaysato waxaana ay caawa fiidkii ay la ciyaari doontaa crystal palace manchester city oo horyaalka qaaday everton ayay la dheeli doontaa waxaa ciyaartiisa ugu dambeysa la filayaa in uu maancity u safto weeraryahankooda aguero toban sano kadib ayaa la filayaa inuu kooxda isaga tago manchester united waxay la dheli doontaa wolves ciyaaraha kale ee indhaha lagu hayo waxaa ka mid ah lester oo la dheeli doonta tottenham halka chelsea ay boqon doonto aston villa waa tahay natiijooyinka ka soo baxa ciyaarahaasi dib ayaadin kala socodsiin doonaa hadduu rabi raalle ka noqdo xubinta ciyaaraha intaa haynoo joogto haatanna aanu aadno dhankii heesaha
maduudahay biyo tahay ma moogtahay udhariiba caashaaqu batalaale inuu dhiigu cakuye lasoo booqdu moogtahay baduwinay maduudahay biyo tahay ma moogtahay budhariiba caashaaqu batalaale inuu dhiigu lasoo booqdu moogtahay riyadabaas bartamaha habeenkee nainan riyadabaas bartamaha habeenkee barkimada ku moodon beer ka saaro moogtaa adan auga adanauga adanauga adanauga beerka saara inan sida banjoog cawo baadiyoobay moogtahay badankayga waayahan kalgacayl bariinseeday cakuye inuu buuxo moogtahay sida banjoog cawo baadiyoobay moogtahay
idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa naga intaa dhegaystayaal tani kulan dambe nabadgelyo
badankayga waayahan kalgacayl bariinseeday inuu buuxo moogtahay bararugo inanbalahaygiyo intasoo bararugo inanbalahaygiyo kaabaro gogoshon boholyoobay moogtaa you be